markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaana la socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan in idinku haya waxaa ka mid ah silsilad suugaaneedkii sannadihii toddobaataneeyadii ka hana qaaday deegaanada soomaalida iyo weliba hal abuurkii reer jabuutiya ka qayb galay way soo socoto deen laydiinah abwaanadii reer jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bay hayado sida yani cajaladihii aad ka dhagaysan karti amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qaybgalay reer jabuuti ah waxaa ka mid ahaa cabdalle xaaji cusmaan oo buug ka qoray ayaanayna la wadaagi doonaa hal abuurkaasi sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad qaybta hal abuurka iyo heestaaga ku maqli doontaan hadaad dumarugu sito ka sawirtaadaan dayaxa jeclaystay inaan dul sudo waxaan ka cadsaday dartaa inay xidiguhu daman
wiilkii sidii caadada markaa ahayd waxaa lagu yidhi waxaad ku soo qortaa magacayga xeeliga badda wuu ku qoray markaa xeeliga badda markii uu magacii ku xardhay waxaa masaxay biyihii badda qisada ay heestaasi ka dhalatay waxayna la wadaagi doonaa alaabuurkii curiyey barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal suugaanta soomaalida ayaa soo martay marxalado kala duwan islamarkaana kolba heer soo taagnay walow aan cilmi baadhis rasmiya lagu samaynaya haddana dadka qaar ay aaminsan yihiin in sannadihii toddobaataneeyadii weliba siddeetamaadkii uu si weyn u hana qaaday fanku iyadoo ay jirtay xilligaasi suugaan kala duwan oo la curiyey kuwaasoo isugu jiray riwaayado gabayo iyo weliba maansooyin kala gedisan waxaana xusid mudan inay jireen silsilada caan baxay oo waayadaasi soo baxay kuwaasoo ka hadlaya ama dulucdoodu ahayd waayihii iyo weliba marxaladii markaasi la marayey kuwaasoo aynu ka xusi karno siinley iyo weliba deelley bal haddaba suugaanyahanka reer jabuuti door nooceeya ayay ku lahaayeen waxaan soo dhoweyn doonaa cabdalle xaaji cusmaan oo isagu buuguu ka qoray sooyaalka fanka iyo weliba hobollada reer jabuuti arrintan kaga hadlay waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysigu magaalada jabuuti kula yeeshay wariyahayaga ramadaan muuse jaamac ogaa cabdalla haddaynu dib yar eegno waxaa jirayeen beriga maansooyinka iyo dee waxyaabaha fara badan ee la curin jiray xoog bay u badnaayeen iyo ruwaayaduhuna waxay ahaa yamadiis dabajoog caawa mid la dhigaya habeen dambe tukalaa ku daba xigta marka haddaynu ka yar waranno xoogaa silsiladihii la odhanayay siinleyda iyo deeleyda ee waagii ka bilaabmeen soomaaliya ilaa jabuuti halkan ayay dee abwaaninta waa laisku jawaabayay abwaaninta soomaaliyeed meelay joogaanba marka bal iyadana xoogaa nooga yartaabo ha horta silsiladaa siinley ee toddobaatanadii bilaabantay sida taariikhda ku xusan ee raggii bilaabeen ay sheegeen cabdiqays oo maaragtay jabuuti xilligaa joogo riwaayado la dhigay buuggan uu ku qoran yahay ayaa maxay ahayday ayaa bilaabay deedna jawaabihii halkaa laga soo dirayana halkan baa loo soo dirayay wixiiba waxay noqotay wax jabuuti ku saabsan ayay noqoto halganki yani jabuuti oo la xoraynayo iyo jabuuti oo iska jooga leh deedna raggii halkan joogay ee ka qayb galay waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa xasan cilmi iyo ibraahim garliya raggaas ha yani inta badanse waxay doodu dhex socotay ahayd mxuu ahaa maxamed ibraahim warsame hadraawid iyo cabdi aadan cabdiqays oo markaa isagoo xaggan deganaa oo riwaayado badan xaggan ku dhigaya marka xitaa way soo socoto deel laydiinah abwaanadii reer jabuuti iyaguna qayb weyn bay markaa ka qaateen bay hayado sida yani cajaladihii aad ka dhagaysan karti amba buugta laga qorayba ku qoran muxuu ahaa raggii ka qayb galay reer jabuuti ah waxaa ka mid ahaa xasan cilmi ibraahim garle muxuu ahaa gaahnuug qooryare aadan faarax way ballaadhato yani abwaanada jabuutina kaalintooda ayay iyaduna iyay qaateenba iyada ka qayb galeen oo maaragtay kaalintii la dagaalanka qabyaalada unbay runtii iska ahayd taasiyo qaybtooda iyaguna qaateen oo fanaaniinta reer jabuuti kama yaadhin bay ahayd ugu dambeyn maxaad odhan kartaa cabdalle buuggan aad qortay ansooyaalka fanka iyo howlada jabuuti waa run taariikh fara badan baa ku xusan abwaaniin fara badanoo dee taariikhle ayaa iyaguna ku jira kolkaad eegto gebagabadii maxaad odhan lahayd
horta waa bilowkani yacni inta koob iyo soddon fannaan taariikhdoodii ooan soo koobay iyo kaalintii xilligay soo galeen iyo heesihii ay caanka ku ahaayeen umaan ku qoray kolka wax yaroo kooban weeyaan marka aad u egta laakiin waa bilow oo bilow wanaagsan laakiin waa bilow wanaagsan ee marka meel laga dhaqaaqo u sameynaya dadkii ha wakaas oo maanta dhalinyarada imika soo kacday ee Djibouti ee dhalinyarada ku jirta jaamacadda maarag haddaad weydiiso fanka ragga hore Ibrahim Garab yar ma taqaan duu ilaa ma garanay saxiixa marka haddaad weydiiso ma garanay sababta xasa cilmibaad garan haddaad tiraa ma garanay laakiin beri markay akhriyaan dhaxal ay wuxuugii ka gartaan ayuu noqonayaa marka waxaan leeyahay inkastoo fanaaniin shaksiya ay buug iyo labadu buuxin karaan haddana waxaan odhan lahaa fankii soomaalidu isku wada xidhnaa fan qaybsan ma ahayn ha gaar ahaan xaggan maaragtay somalilan iyo jabuuti fanku mid buu ahaa ilaa iminkana uu mid buu yahay waa wax isa saameeyo isku xidhan marka waxaan odhan lahaa fanaaniintii waaweyneyd ee caanka noqotay in nin walba amba lasoo ururiyo buuga laga qoro tusaale ahaan dhowaan fanaaniin badan baa dhimatay oo caan ku ahayd soomaalida nakruume iyo baxsan iyo magool iyo yani dumarkaasi waa dumarkii qaybta weyn ka soo qaatay fanka soomaalida xataa saddexda dumar ee hadal qaada haddii la ururiyo wuxuudi kaalintii fanka ay ka soo qaateen buug dhaxalgal ayuu noqonaya waxaan leeyahay war ha la ururiyo fankeennii oo taariikhdiisii ha la ururiyo si ay dhaxalgal ugu noqoto dhallinyarada soo socota haddii alla yidha ugu dambeyn kolkaad eegto golahan raadiyaha iyo telefishinka jabuuti r t d xitaa waktigii gumaystaha ilaa maanta waxaaba lays odhan karaa waa dhaxalka keliya tde soomaali u hadhay buugaagana dee kaalin weyn mahadnaqa waad ku xustay dabcan maxaad odhan leedahay r t d dan jabuuti
waxa sal ahaaba sida aan soo sheegay ama adiguna aad sheegtay dhaxalka halkaa ku kaydsan ayaa buuggan keenay buuggan tobankiina waa laga soo saari karaa waayo barnaamijyo fanaaniinta lagu waraytoo badan ayaa jiray barnaamijkii dhaqan iyo suugaan barnaamijkii salaamu calaykum barnaamijkii hobel iyo habeenkii barnaamijyo noocaas barnaamijyo maaragtay gaar ah oo fanka lagaga hadli jiray iyo bilowgiisiiba ayaa jiro ku kaydsan kolkaa iyo barnaamijkii tixmaal oo fanaaniin iyo abwaaniin badan lagu waraystay barnaamijka hobel iyo habeenkii oo fanaaniin badan lagu waraystay yacni waxaasoo dhan waa kayd weyn iyo fanaaniintii soomaalida oo halkan iman jirto oo riwaayado iyo suugaan badan laga reebi jiray wixii oo dhani hadday sirti eriga tahay iyo hadday maxay ahayd tixmaal tahayba suugaan weyn iyo fan badan ayaa noogu kaydsan insha allahna in laga faa'iidaysto hadhow wax laga qoro ayaan rajaynaya waana ku mahadsan tahay baan leeyahay r t d aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin waryahayaga ramadaan muuse jaamac iyo weliba cabdalle xaaji cusmaan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga way caawa inagula caweyn doonaan fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq heello oo aynala wadaagi doono qaybo ka mida darka suugaanta ee uu fanaanka qamar suugaani qaado waxaana dhegaystayaal soo wada dhoweyn doonaa fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq heello bal marka hore qamar suugaani aan idhaahda kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waan dhowahay shirwac aad baad mahadsantiin adigii bahda v o eba hayo cabdiraxiin aadna soo dhowow waan ku dhowahay walaal caweyska washington iyo shirwac iyo ummadda islaamkaaba hoos salaamaya waa hagaag bal haddaba intayna cabdiraxiin gelin heesaha iyo qaybaha kale intayna gunta ugu sii dhaadhicin naanaysta heello qiyaastii waxaan filayaa waxa lagugu bixiyo ama ay kaa soo raacday qof ciyaaraha dhaqanka aada ugu wanaagsan baad ahayd mise meel kale kaaga timi horta waxay tahay shirwacow heello godadka maansada laga sameeyo markaa dee waxaa jira belwo iyo heello iyo dhaanto waa ciyaar dhaqameed asalkooda markaa marka si kale loo dhigana waa godadkii maansada ee mi- u ahaa miisaanka marka la samaynayo tex ayay ka mid tahay waxaa ku badnaa markaa tirinta heelada markii aan yaraa ee aan soo geliyey wuxuunbay la mid tahay imika tusaale ahaan adiga oo jecel inaad xelatid darayska isboortiga oo kale oo lagu yidhaahdo hebel sport marka waa waa baadi sooc waxaanay ku timi uun inaan ku fara badanahay tirinta een, heelooyinka marka heelo waa god ka mida godadkii macsada sida gabayga oo kale geeraarka oo kale jiiftada oo kale marka waa hebel la leeyahay oo qof la yidhaahdo hebel geeraar oo kale marka waxa weeyaan waa god ka mida godadkii macsada xaggaasay ka soo raacday xaggaas iga soo raacay waxgaag waxaa la yidhi cabdiraxiinow ninba meel baa u darane een, heesaha kale ha ii dambeeyaane haddii aynu ku bilowno ama aan ugu horreynba soo qabto islamarkaana anigii dhegaystayaashaba aad noo wada sharaxdo ama aad qisada nala wadaagto adaa dumar ugu sitoo taswiirtaadaan dayaxa jeclaystay inaan dul sudho socdaystay inaan dul sudho waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu hudamaan cishqi asig bal sheekada nala wadaag hadda
sirwacan waxay lahayd qisayar qisay lahayd Eh, waa nin dhalinyara oonu saaxiib nahay marka wuxuu tegey xaas buu lahaa wuxuu tegey marsada magaalada berbera haye inta badan inaad tagtay mooyaane marka la tago berbera batalaane dadkaas jeceli waxay isku xujeeyaan inuu qofku kusoo qoro magaciisa xeeliga badda laga yaabaa inay adigana kusoo martay marna waa wiilkii sidii caadada markaa ahayd waxaa lagu yidhi waxaad ku soo qortaa magacayga xeeliga badda wuu ku qoray markaa xeeliga badda markii uu magacii ku xardhay waxa masaxay biyihii badda mawjadii baa soo gaadhay mawjadii baa soo gaadhay magaciiba way kaxaysatay marka inta badan haye eh, welibana gabadh waxay usii raacisay markaad ku soo qorto xeeliga magacayga waxaan doonayaa anigu maalinta dambaan tago inaan arko haye ajiib weeyaan waa hawlaad waa adag wiilka waa ku qoray biyihii baa masaxay mar labaad buu ku qoray biyihii baa masaxay markuu arkay inaanay suuro gelin buu iskaga yimid haye kadib maalin maalmaha ka mid- gabadhii markay timi ayay tiri waxaan doonayaa inaan berbere tago toddobaadkan waxaanan doonayaa inaan soo arko magacaygii badda isagoo ku qoran yahay markaa ninkii uu berberay uu ii yimi wuxuu ila wadaagay markaa sheekadii markaa xukuur waa de wax saa usii weyn maaha way ku qormi weyday adiga laftarkaagu waa dadaashay waxaad ku tiraahdaa markaa gabadhaada niyo waxaan jeclaystay inaan magacaaga ku qoro xeeliga badda deetana waxaan ka cabsaday inay biyihii masaxaan haddana waxaan ku qoro haddana waxaan jeclaystay inaan ku qoro cirka waxaan ka cabsaday haddana inay daruurihii masaxaan labadaba deetana waa iska daayayo waxaan jeclaystayba inaan ku qoro qalbiga oo meelaanay biyuhuna masaxayn daruuruhuna qirinay meelaan waxba gaadhayn meelaa waxba gaarin sidii buu gabadha ugu sheegay jawaabtii waa macquul la noqotay markaa heeska markaa waxaa ku jira dhowey magacaaga bilan dhulkaan dabcay inaan ku qoro cirkiiyo samadaan ku dayey ku daawac markaan istiri daruur qarisaan ka baqay deetana intaan duray xididadii u duway xinjiraa qalbiga adaan kugu daawaco waxaan degel kaaga dhigay halkii ugu daruucnay oo ah qalbiga waa jawaab markaa inantii qancisay baahay wagaag sharaxaadda waynu usoo noqon doonaa bal qamar sugaani marka hore een, cod haynagu maqashiiye heesta Hadaa dumar ugu sito tasawirtaadaan dayaxa jeclaystay inaan dul sudho waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu hudaman intaan duray xididhaadii duway xinjiraha qalbiga intaan durahedita adiiduway hinjiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan dhegelkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu durwacnay
hadaa dumaruga sito taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudho waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu daman
hadaad marugsato taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudho waxaan kacabsaday danta inay hidigu ku damanaa xubnaha dunstooda iyo dareenka babiigayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha dunstooda iyo dareenka bogaygayan dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnay intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu taracnay intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnee dawooy magacaaga bilan duulkan damcaynan ku qoro cirkiyo samadan ku dayay wadaba markaan isiri daruur qarisan ka baqay dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro cirkiyo samadan ku dayay ku daabac markaan isiri daruur qarisan ka baqay garaaca digle wadnuhu kaxeel fudurbaan la tumay dabubuta wuxuu ku yidhi ku dartay hay cilahe garaaca degmoy wadnuhu kaxeel fudurbaan la tumay dabubuta wuxuu ku yidhi ku dartay hay cilahe intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay intaan dura xididadii duway injiraha qalbiga intaan gurxid tacdii uduwe injiraha qalbiga adaan kugu taabaco waxaan degagaaga dhigay halki halki halki halkiga duwalwale
waxaan filayaa weli dayaxii baa la raadinayaa cirka kama soo degno sharwac aniga cabdiraxmaan sidiiqo marka waxaa tilaawada u doonta baashaas haa aad iyo aad bu qamar sugaan u mahadsan yahay In- waynu usoo noqon doonaa qamar sugaan iyo heese kala duwan iyo sugaan kala duwan buu inala wadaagi doonaa In- bas cabdiraxiin haddaan adiga kuu soo noqdo in hadda garo oo waxaa lagu daabacaya ama lagu qorayaa waa xinjirihii ama waa dhiigii welibana markii hore iyadu waxay doonaysay dee dee ciidda wuxuu yidhi waan waan waan waan- waxaan kala xishooday oo igala weynaaday magacaaga inaan ku qoro ciiddan ku hadlo waxa isiin waayey buu leeyahy yani gacmihii wax gacmaha waxaan dirayaa waa qalbiga oo maskaxda inta badan waa mise dhaqdhaqaaqa jirkeeda oo jaangoysa marka wuxuu leeyahy iyadii baa gulaan weyday in fartu ay ciidda ku qorto magacaaga dee waxay ka suurageli weyda xaggii qalbigoo meel ka wanaagsan baan deetana kugu qoro welibana xinjiray qalbigu intay u duween xaggii qalbiga ayay xinjirigii dhiigaygii aan ku qoray magacaagii afaran waa waa jacayl dhiig ma lagu qoraydii caadiga ahayd weeyaan oo qalbiga la geeyey marxalad kala gaadhay aad iyo aad aad iyo aad marka qalbiga dushiisaa lagu qorayaa magaca waa hagaag marka sheekadaasi cabdiraxiim waa sheeko runa oo wiilkaa iyo gabadhaasi dhex marta aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag si kale haddaynu u dhigno een, eh, ninka odaygaa marka la yidhi waa inaad magacayga ku soo qorto badda xeeligeeda oo la ogyahay biyihii baddu inay soo gaadhayaan dhinaca kale cababaar xujo ka xujo adagoo is- isdhaafina maanayana noqonayn xujo yahay xujo yahayo inta badan aad xujo weeye oo inta badan dumarku waxay jecel yihiin een, ninka jecel si ay u dare si ay u qiyaasaan heerka jecelkiisu uu taagan yahay inay xujeeyaan marka waxay ka mid tahay dabeecada ay dumarku leeyihiin waxaa laga yaabaa adigaba dhowr jeer lagu xujeeyey adigoo laga yaabo inaad joogtid een, een, een, een, dee maraykan in lagula hargeysan doonaya inaad toddobaadkan igu timaado dee hay siisu kuma suuro gelaysa dee aniga waxba igama gelin suuragalkeeda waxaan doonayaa inaad eh, kasoo qayb gasho ama dhahashadeeda ama eh, n- n- n- aro- arooska walaashay waa xujoon waxaa la qiyaasayaa yani hal- halka ay ka- aad ka taagan halka iyadu kaa taagan tahay wiilkaagu de wax adag baa lagu xujiyey marka la yidhi kusoo qor xeeliga magacayga oo la ogyahay dee iskaba daaweynaa interview haddaanay masixin xataa dee cagti dadkaa masaxay ila meesha meel iyaga u gaara maahay marka sheekada iyada adaa oday biiqa ka noqday oo furfuray
aad iyo aad marka de jawaabood waa waan ninka wadna aada iskugu dhaweyn buu ahaa waxaan dareemay in in la xujeeyey aniguna xujadii baan ka furfuray
qaybo kaloo dhegaystayaal cabdiraxiin sidiiq heella iyo weliba qamar suugaaniba ay nagula wadaagi doonaan qaar ka mida suugaanta uu heella curiye islamarkaana uu fannaan ku qaado barnaamijyada cawayska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeennii toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijka caweyska washington inala socodsiinaya kaasiyaalka aad ka dhegeysanayseen waa v o a